kadib markii ay socdeen muddo dhowr bilood ah aanooyin qabiil ka dhashay dagaal u dhexeeya labadan beelood oo dhulka xuduudda ah ee kenya iyo soomaaliya ee xagga mandheera ku dhex maraya maleeshiya labada dhinac ah ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxgarad odayaal dhaqameed iyo ganacsato socdayna muddo saddex cisho ah waxa ay xal kaga gaareen mushkiladii dilalka ahayd ee dhex tiilay labadan beelood lix iyo toban qof oo ay odayaashu sheegeen inay isaga dileen beelahaasi aargoosi ayaa saddex ka mida waxa ay yihiin dhinac halka saddex iyo tobanka kalena ay dhinac yihiin waxaanan xal loo helin in la meel dhigo amaba la caddeeyo sida ay ku dhinteen toban qof oo kale kuwaasoo la sheegay in la sugayo in waxgaradkii ay ka dhinteen ayaguna ay soo caddeeyaan nabadoon daahir aadan yuusuf oo ka yimid dhinaca beled xaawo cuqaashii dhaqanka ee shirkaasi ka qayb galayna ka mid ahaa ayaa v o eda sida tan u sheegay isagoo bogaadiyey xal u helidda xiisadan adeer annagu waan soo dhawaynaynaa si shuruudu aysan ku xirnayn baana usoo dhawaynaynaa haddii dadkii heshiiska galayna ka mid baan ba ahaa oo shirka waday loomana kala maqnayn oo dhinaca kale iyo annaguba waa dhammaystirnayn wufuud ka imaaday muxuu ahaa nairobina oo wafdi ballaaran aho uu hogaaminahayay ganacsada xiireyna waa joogeen arrintaasna si fiican bay noogu dhammaatay waxaana rajaynaynaa ilaahay inuu muxuu ahaay miro dhalkeediina annaga xagganaga waa tahay markii laisu imaaday oo shirka muxuu ahaay laisugu yimid garsoorkii iyo guddigii iyo wufuuddii socotayna ay tiri wadahadla beesha anigu aan kasoo jeedo waxay sheegatay toban ruux wixii xaqiiq noqday oo soo caddaaday aan la qarin karin oo muxuu ahaaye maalin weyn dhintay saddex qof bay noqdeen oo la isla qiray toddobadii kalena soo caddeeyaa la yidhi ilaa iminkana wixii xaqiiq iyo caddayn hayo waa la rabaayo waa u fadhinaa guddi baana loo saaray laakiin wixii la isla aqbalay oo la isla ogolaaday oo in laga heshiiyo oo lagu kala qancaayo qorshuhu ahaa wuxuu ahaa saddexdaasuu ahaa annaga dhinaca annaga qoladan kalena saddex iyo toban buu ahaa annaguna qiraal baan oga ahayn dadkaas markii laisku daro lix iyo toban qof weeye lix iyo tobanka qofna waxaan ku heshiinay in biyo laga bixiyo sidaasna qaanac baa lagu kala ahaa labada dhinacba si lamida waxaa iyaguna soo dhoweeyey heshiiskan oo qaybtiisa koowaad la isla gartay in la nabadeeyo magtana lagu kala dabaalo dhinacyadii isdilay nabadoon maxamed khaliif oo ka mid ahaa waxgaradkii ka yimid dhinaca magaalada nairobi si ay u damiyaan colaadan kana soo jeeda deegaanka mandheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya isna waxa uu sheegay v o eda in ay xal ka gaareen mushkiladii aanooyinka ee labadan beelood ciddaan iyo ciddaan wax badan aan jiiraan hayn qaraabana waa ahayn wax badan aan nooleen dhib baa naga dhexdhacay dad badan aan iska dilni arrimahaasaa nairobi ugu imaadnay hadda lafteyda dadka nairobi ku imaadaan ku jiri mandheeraan iskugu imaadnay labada magaala beled xaawo iyo mandheera dadkeedii aan isu keenni wixii nairobi ka imaadaan isu wada keenni arrimihii waa laga wada falanqeey waa la isu xaal maray waxyaalihii la kala tabanayo kulli waa la dhameeyey wixii oo diyaha oo lalahay waa laga ballami wixii subaynxirhayn waa la kala qaatay laba guddiyaa la bixiyey guddi mara dhinacan soomaaliya oo reer buuraha oo soomaaliya inay maraan xuduuddaas ay ka hadlaan oo dadka nabad u sheegaan annagana guddi aan inta ka bixini ilaa dhinacaanay kenya ay maraan oo magaalooyinka sii maraan dadka nabad u sheegaan arrimahaasaan ku heshiini waayna hirgeli haayaan annaga guddigii dhinacan kenya ka tagay alxamdulilahi hadda meeshii ugu dambeysay waa gaari dadkana nabadda waa qaateen saasaan u heshiinay oo nabad u qaadanay nabadla-aan hadda wax socon adduunka maba jiraan dadkan annaga dhammaalay dan noo wada tahay dirirta beelahan ayaa waxay ahayd mid soo jiitamaysay muddo aada u dheer waxaana dad ahaan iyo deegaan ahaanba dadkani sida ay sheegeen waxgaradku ay ahaayeen kuwo isugu dhow aad oo ay saameyn ku yeelatay dagaalka labada dhinac dhex maray magaalooyinka beled xaawiya mandheera waxaana dilalkooda sidoo kale ay hakiyeen safaradii iyo ganacsigii deegaanadaasi baqdinta aanooyinka qabiilku ay dadku ka baqayeen awgeed haddiise lasoo afjaro waxa ay sidoo kale sheegayaan waxgaradku in ay dhabaha u xaari doonto nabad ku wada noolaanshiyo dad wada degaa deegaano aad isugu dhow